degmada eelcadde ee walaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxaa lagu soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo tiradooda gaaraysay ilaa laba askari kuwaasoo lagu kala magacaabo guuleed isxaaq iyo aadam macalin ibraahim askartan taa'ibiinta ah ayaa waxa ay ugu horreyn ka warbixiyeen muddadii ay ku biireen ciidanka iyo waxyaabaha ku dhaliyey waxa ay sidoo kale ka warrameen wixii ay la kulmeen intii ay meesha joogeen magacaygu waa guleed isaaqaadan waxaan ka yimid degmada beled xaabon ku dhashay khaasatan hadda waxaan joogaa degmada ceelcadde nimanka murtadiinta ah waxaa noogu biiray labada kun toban iyo shantii mar ayaga isku dhaceen qaab beerlaxaws iyo qabiilii qabyaalad hadee nalagu abuuray inaan ka mid noqday ayaga dagaalo hadda aan ka qayb galay waa hal iyo labo sidii dagaalkii caracas oo kale sidoo kale tulibra qorkeeda oon aada ugu baaba'nay aadan macali ibraahim jiiriye nuur oo ka imaaday magaalada beedxaawo haddana joogo degmada caladde waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo kooda waxaan moodayay meel qomanmeen inay tahay base waxaan ogaaday meel halisa inay taho mataqaana nafteeda ay halis gelinayso waxaan ka galay dolow dolow soomaaliya waxaan ku jiray muddo shan bilooda tababarka tababarku markii soo dhammaaday kabida hagaagtay in nala soo qaado bedaxaaw nala keeno niman ciidanoo meelka tuuran nagula darool yidhaahdo hub iyo waxaa idin siinayaa iyo lacag iyo waxbaa idin siinayaa kabacdigeed markaan fiirinana in niman oo hub iyo nolol iyo ayna ka muuqanin baa meesha ugu tagnay inaan ku aqrasayaan ka boqoy waxaan iskaga soo cararay inaan ayagoo sii hadlayey ayaa waxa ay sheegeen in ay si weyn u soo dhoweysay walaayada islaamiga ah ee gedo oo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dhanka kale baaq towbadkeen ah u direen askarta weli ku harsan safka shisheeyaha waqtigaan imid ilaa hadeertaan naxariis iyo waxaan dareemayaa xasilooni stress la-aan walow la-aan soo dhoweyn taas ilaahay waan ugu mahad celinayaa koowaad iyo mar labaad mar saddexaadba walaalaha muslimiintana waan ugu mahad celinayaa saaxiibaday dee kuwii horey galayna waytaba way ogyihiin raggii la midka meel ay mareen laakiin qofka maskaxdiisa inoo shabo maanta ila midka ah muslimiintana isku soo dhiibo wadadaan marna ay maraan saaxiibadaya waxaan dhihi lahaa midka ku jiran anigu meeshaas nolol ma taalo waxay horto yaalana ma laho saare xumaad ku dhimanaysaa intaadii niyadda kuhaysanay aadana ha ka joogiinaan dhihi lahaa meeshaas wax uga horreyma jiraan rag badan baa ku fashilmo anigaan ka mid ahay oo inay meeshu nolol taalamoodayay marka arkayna ka qowmameeyey dhanyarta sidaasaan leey waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay askarta taa'ibiinta ah ee isaga soo baxaya safka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo si raxan raxan ah u imaanaya walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab